magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya goobaha lagu iibiyo malabka noocyadiisa kala duwan xarumaha lagu iibiyo malabka ayaa waxaa kamid ah annaciim iyo hiiraan honi kuwaas oo iibiya malabka noocyadiisa kala duwan sida rafiiqu sawjeyn iyo malabka caadiga ah kaas oo laga soo saaro dalkeena soomaaliya qaar ka mid a ganacsatada malabka iibiye ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey noocyada malabka ay iibiyaan qiimaha ay siiyaan iyo faa-iidooyinkiisa barnaamijyada loo soo hirgeliyey waa badan yihiin markii aan aragnay baahi badan oo loo qabo malab saafi ah oo garanti ah oo dadka aaday malabka ugu baahan yihiin markaan aragnay baahi loo qabo in xarun labaad la helo ayaan haddana waxaan xaruntan labaad aan ka furnay adeegyada guud oan qabanna waxaa ka mid ah sida inaan dadkii aan u helnay malab saafi ah oo xaqabtiran oo baahidoodii daboolo oo oo kala noocyo duwan ah oo mid waaweyn caag weyn saddex liiter labaatan liiter nus liiter liiter kiilo nus kiilo intaba nin walba tabartiisa wixii ay awoodo inuu ka qaato liiterka malabka hadda waxaan iibinaa labaatan iyo labo nus liiterka waxaan iibinaa kow iyo toban saddexa liiterna waxaan gabnaa lixdan dollar saasay qiimaha u kala duwan yihiin maasha allah bulshada si fiicanay u iibsataa aad waa loo iibsadaa kolley wax lahubo haddii ninkii haysto waa laga iibsanaa kana mid ah markaasi ganacsatada iibiya malabka noocyadiisa kala duwan malabka kolley noocyo ayuu kala baxaa markaasi nooca gaduudan aad wada taqaanaan iyo nooca saana hadba deegaanka shinida markaas ay joogto ee malabka ku sameysanayso ayay ku xiran tahay hadduu markaasi caag noqdo ama inta kale aan gadno ee malabka markaasi la gado sidoo kalena malabka muhiimad aad u badan ayuu leeyahay ama faa-iido waxaa ka mid a qofka markuu xanuun iskaga shigayoo kale inuu malabkaasi markaas u isticmaalo soo xanuunkiisa bannaanka uu imaado in qofku markaasi beerka hadduu xanuuniyoo kale oo iskaga safeeyo sifeynta beerkaoo kale loo isticmaalaa isticmaalka malabka ayaa door muhiima ah ka qaata caafimaadka jirka waxayna dadka qaar u isticmaalaan malabka in ay ku daaweeyaan xanuuno uu ka mid yahay cagaarshowgu